maamulka degmada gaalkacyo ayaa maanta si rasmi u daafuray wejiga saddexaad ee ololaha bilicsu celinta magaalada gaalkacyo oo xoogga lagu saarayay furista wadooyinka qaadista dhagxaanta iyo dayactirka wadooyinka xaafadaha xogayaha degmada gaalkacyo oo munaasabada ololaha bilicsu celinta magaalada gaalkacyo daafuray ayaa bogaadiyey howlwadeenada dowladda hoose iyo dhammaan shaqaalaha bilaabay ololaha bilicsu celinta degmada gaalkacyo waxaan u madlannaa inaan daafurno ololihii ka socday degmada gaalkacyo qaybtiisii saddexaad ololahaasoo qaadan doona muddo afar iyo toban beri ah waxaa ololahaas fulinaya degmada gaalkacyo iyadoo ay kala shaqayn doonaan guddiyada xaafadaha iyo xildhibaanada golaha deegaanka oo uu horkacayo guddoomiyuhu iyo tiimka degmada guddoomiyuhu hogaaminayo iyo ku-xigeenka waxaan rabnaa ololahaas wuxuu soconaya muddo afar iyo toban beri ah xaafadaha gaalkacyo oo dhan waa marayna haddii ilaha idmo shaqada waxay ka bilaabanaysaa maanta ito xaafadda horumar iyo xaafadda israac xaafadaha kale o dhan waa ku xigi doonaan haddii ilaha idmo waxaan rabnaa dadka shacabka inay la shaqeeyaan dadkaan u shaqaynaya sidii sharafta lahayd ee uula shaqayn jireen inay ula shaqeeyaan baan ka rajaynaynaa sidoo kale waxaan rabnaa xaafadaha maamuladoodu in ay meel kastoo laga shaqaynaya iyagu hormood ka noqdaan oo ay dadkii uga horeeyaan waan bogaadinayaa xaafadaha siday uga soo shaqeeyaan markii hore ee maamulka xaafaduhu haatan waxaa rabaa sidiisi ka bedelan oo ka qurux badan in loo shaqeeyo sidoo kale waxaa iyaguna nala shaqayn doona ururka iftiinka ee gobolka mudug iyaguna shaqada qaybbay ka yihiin si gaara waxaan uga mahad celinayaa saxaafadda ee gobolka mudug oo iyagu shaqadooda ay marat si fiican noola shaqeeya maamulka degmada gaalkacyo ayaa muddooyinkii dambe waday dadaalo lagu qurxinayo bilicda waddooyinka waaweyn iyo xaafadaha magaaladaasi iyadoo islamar ahaantana arrinkan uu keenay isbeddel weyn oo dhinacyada waddooyinka ah